walaalo waxaa ku suganahay halkii dhibaatadu ay ka dhacday ayaa ku sugan ma garan haye marka meeshaas dhibaato weyna ka dhacday waa ilaahay wuxuu keeno saakii abaara afartii saac ayaa meeshaas qoys deganaay adigu meel oo ceelgaal u jirto afar kilomitr dhanka bari kaga baagsan oo la yidhaha cumar dalabay aheyd marka haweeney maaragtay halkaas ku sugneed laba caruura ay haysatay ay dhashay ay waxay maaragtay meel oo qaraho weyn oo u dhow xaafadda waadi ayay ciddi dhex deganeed meeshaasay ilmihii wax maaragta u qabey meeshaasna mataqaanaa qarkii waa soo dumay ma garat waa gartay
qarkii waa soo dumay kadibna labadii caruureed meeshaas iyo haweentii qarkii waa kusoo dumiyey labadii caruureed waa ku dhimatay haweeneydiina maaragtahay isbedelka weyn magaalada beledweyneha loola cararay haddana halkaasaa lagu dabiibaya
wa waa gartay marka maxaa kusoo dumay ma caro mase dhagxaan
caraa kusoo duntay cara meesha waadi cumar dalab layidhaaha meesha maraay caradiibaa kusoo duntay waxay maaragtay xaafada macnaha xoogaa shine iyo waxba oogaa maarata biyaha waxba soo raacay marka wa maarata xoogaa ilmaha mi kaa cunaana istridheere maartay meeshii marka xoogaa qarka aheed wa maarata ilmihii ugu soo qabeey halkiina waadigii qarkii ayaa soo dumay meeshaas ayaa dhibaatadaasaas uga dhacday marka meeshii dhibkaas ayaa ka dhacay walaalkey
waa gartay marka dhammaanba caruurtu ma caraday ka hoos mareen mise jug ayay u wada dhinteen baa la leeyahay oo mise way aasmeen ujeedadeyda
walaalka waa mahadsantaa way aasmeen oo jid ahaanba derbigi weynaay oo waadiga ayaa soo dumay islamarkaasna way aasmeen oo ilaa iyo saakay abaar afartii saac ilaa galabtii koob iyo tobankii saac ayaa hawshaas ku jirnay oo badiilo iyo adiga mataqaanaa garweyn waxba mataqaan ayaa gurmadkii yimid oo dadkii mataqaanaa oo ku hareerasneed deegaanada iyo aa soo gurmaday meeshaas mataqaanaa saa u qufeynay oo hawsha u jirnay koob iyo toban saac ayaa soo saarnay kii ugu dambeeyey marka labadoodii saas ayaa galabtay maqribkii salaada maqrib agteedaa ku aasnay marka alxamdulilahi waa ilaahay wuxuu keeno waa qadar alxamdulilah ayaa la yidhaha wuxuu ilaahay kuu keeno waa gartay waa gartay maxamuud caruurta imise jir bay ahaayeen
canugna naas nuugaay canugna afar jir ayuu ahaay marka intaasay labadoodu kala jira labada caruura islaantiina maaratahay oo caruurta dhashana waa gartay qolada gurmadka u samaysay ilaa imise saacadood ayay ku qaadatay in ay muxuu ahaa ay ay ay badbaadiyaan
wallaahi wakti badan ay ku qaadatay oo meesha duntay adiga maaratahay wax badan ayaa soo go-ay oo dirbigu dirbi weyn oo iyuu ahay marka adiga oon saakay waa fahmi kartaa afar saac oo subaxnimo ilaa koob iyo toban saac oo galabnimo xilliga biidisu soo gashay ahayd ilaa waktigaas hawsha waa lagu jiray marka alxamdulilahi carada unbaa laga fogaayo ilaa intaa saacadood ha ha caradaasa saas loo gufahay inta waa taqaanaa meeshii dib ahaan meelay ku jiraan lama yaqaan wixii waa meel walba waa lasi qufa waa insha allah dambana lagu guuleystayna mataqaana laga soo saaro labadii caruureed halkaas mataqaana ii sheeg maqribkiina waa la aasay alxamdulilaahi marka wax maamul ah oo aad la xiriirteen ama cisbitaalka xataa kusoo booqday hooyadan
maya maya maya wax maamul haba yaraatee oo meeshaas gaara ma jiraan alxamdulilah waxa dadkii shacab ahaay oo tuulada ku hareereysnaa deegaanka ceelgaala laga duday deegaano badana laga yimid sida maaratahay deegaan la yidhaha burqan iyo ilaa banaani deegaan la yidhaha alxamdulilah kheyr laa siiyo waa lasoo gurmaday meeshaasna maaratahay alxamdulilahi naslay badan ilahay waa suu keenay alxamdulilah waana lagu guuleysta markii dambe waa lasoo badbaashay caruurtaas waa gartay hooyada hadda ka waran xaaladeeda maadaama cisbitaalka beledweyne ay taal wallaahi hooyada xaalkeedu haddaan waan soo agaaga ayaa laygu yiri mar daw oo aan la xiriiray oo hadda waa hadli kartaa ayaa laleeha marka xoogaa dhig badanna waa gaarayo ilaa xoga ilaa iyo maaratahay lugna waa burburtay gacanna waa burburtay marka alxamdulilaahi waa hadda xaalkeedu waa soo agaaga soo agaagahaya mar dhow aan la hadla xaalkeedu hadda xoogaa xoogaa waa soo yara hagaagaya insha allah inaad haysatana waa filaya insha allah ayada mayaad la xiriirtay lama xiriirin laakiin ehelada ayaa aniga naftiidu ka mid ahay oo qof kale oo maaratahay igu mid ayaa la xiriiray marka lambarna mada mada hayn oo lambaro kalea loo diiday oo oo lambarkii waxaas maba loo xooggelin marka lambar kale cimilada ah oo ayaga meesha u saaray ah lala xiriiray ah lambarka loogu diiday kadibna waa meeshaasaan kala xiriirnay saasna xaalkeedii kadib maarata hoogaa waa soo hagaagahayo hadda dhimarka waa qabtaa laakiin dhib weyn ayaa gaaray oo culeys weyn ayaa ahay oo adiga maaratahay waa jiifta waa la jiifiyey oo maxab iyo adiga burbur badan oo seeraha ilaa iyo lugaha ilaa gacnaha dhib badan baa soo gaaray dhib badan